gudoomiyaha gobolka banaadir ee naduqa magaalada muqdisho ayaa kormeeray waaxda gurmadka degdega ee waana laaka bandhigay baabuur cusub oo dabdamisay aanasoo lanka talgalintay bulshada lanka gurmada markii oo jirana khataraha masiibooyinka gudoomiyaha iyo warbixin lagu sii shaqooyinka waaxdan dabdamiskii hayta ujeedada kormeerka gudoomiyaha ayaa ah sidii lantayay lahayay waaxda dabdamiska oo muhiima ee badbaadada shacabka dhiniyada baabuurta agabka ciidanka ku shaqeeya xaruntown agaasimaha howlaha guud ee gobolka banaadir cabdirashiid iyo sharxaad kubi waryaabo waxdun iyo qobadaasa mudan gudoomiye soo dhawow ku soo dhawow xarunta waaxda qaybta howlaha guud gaar ahaan waaxda gaadiidka waaxda gurmada degdega waaxda soolarka afar waaxood oo howlaha guuda meesha degan shaqaalaha saaka hor fadhiya waa shaqaalihii gurmada degdeg loogu talagalay mudan gudoomiye sidaa la socotayba xilligaa hadda aad inta afarta bilood ama xafiis joogtay waxaa noo shaqaynaa hal baabuur dabdamisa oo weli ciladaysan maanta waxaa farxad noo ah inaa barxadda ay taagan yihiin ilaa siddeed baabuur oo gurmad degdeg ah oo isugu jira ambalaas iyo dabdamis iyo laba booyadood oo loogu talagalay hadda saacadda waxaan ka jawaabi karnaa haddii hal mar afar meel ilaah ma keena uu dab ka dhaco waayahan kuleelan wuu dhacaa waa laga jawaabi karaa taasna mahad ka suko ilaa guddoomiye adaan kaaga mahad celinaynaa waxaa kaloo meeshan taagan gudoomiye taliska ciidanka ilaa deegaan xamar inay nagu soo warjiyeen toban askari oo loogu ta maadaama markuu dabka dhaco meelaha qaarkood qallaasa ka dhaco si nabadqabka oo ciidanka ilaa deegaan ciidanka gurmad degdeg ah loo ilaaliyo toban askari oo taliilaha la diyaariyey baabuurtan waa baabuurtii aad nafartay in la diyaariyo waa wada cusub yihiin waa baabuurkaa waa gaari qooqana gaarikan qooqana gaarigan kale waa gaari oo ac laho loogu tagalay shaqaalaha wacyigelinta sameynaya magaalada wacyigelin ka sameynaya inay inay qabtaan waxaan diyaarinay tababarkan diyaarinay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala mudug guddoomiye xilligan hadda lagu jiro oo roobaadka maalin walba shan kiis ilaa lix kiisa dhaca kiisaskaa kulli si
gudoomiyaha gobolka banaadir ee naduqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir yay sheegay intii horumarin ka sameeyeen waaxdan si lambileeriya awooda bulshada inka adeegu korta islamarkaana lagu horseeda kora khataraha waliba use gudoomiyaha dhinii kala xusay inay muhiimata in walaqubada walyaabo sababo dabka mararka qaar ka how oo khasaare jeesida waa waxaan hore u ogeyn dhibaatooyinka magaalada ka jira ee dabka dhowr qaybood isugu jira qaybta ugu muhiimsan ee dawladda hoose saaran waa xal inaan xallinaan rajaynaa welina waxbaa noo dhimin waxbaana noo soo socda gawaaridan magaalada kuma filnin welina kuma laakiin meeshii hore meel ka fiicanaan joognaa mahad waxaa leh dadkii ka soo shaqeeyey dhammaantood qodobka labaad korontada ayaa dhib ka jira waana la fadhiisan doonnaa hay'adaha korontada waxaan leenahay waxaan u baahannahay bal in dib loo fiiriyo dabka meesha salka u ka hadday korontada tahay hadday habdhaqanka tahay saa darteed marka aad iyo aad iyo aadan ugu faraxsannahay meesha hadda aan joogno laakiin nama qanciso horaan uga soconaynaa waxaan aad u ammaanayaa una ducaynayaa ciidanka debdemiska dadka debdemiska ka shaqeeya ilaahay dabka naarta ah allah ka xuray ka soomaaliya waxaa laydinka rabaa inaad la shaqaysaan ciidanka debdemiska waxaan qaybin doonnaa mar dhow agaasime fire distinguishirka yaryarka ah in dukaan weliba uu haysto guri welibana uu yaalaan amar ku soo saari doonaa ciddii laga waayo iyadaa dembiga qaadayso suuqyada magaalada muqdisho ayay ahaanka badan ee dabka ka howjeesada khasaareen iskajara dhimashaiyo dhaawac iyo burbur hantiyadeeda horumarinta waaxdan dabdemiska weliba iyo qayb ku qaadaase badbaadada maalka iyo nafta shacabka soomaaliyeeda